barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka e v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii aroornimo ee xilliga washington d c ee caasimada dalka maraykanka waana maalin khamiisa saddexda bisha sebtembar idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo saare ciidal nuur
qodobadaanu idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a shaqa la-aan soo food saartay dhallinyarada ka shaqaysta gurista xabagta iyo beeyada ee gobolka bari waxaan ka shaqeeyaa xijiyaan ka shaqeeyaa xijiga xabagta la yidhaahdo baan ka shaqeeya raydigana ku magac dheer lagana guro buuraha casha ufayna ee axkunto ilaa iyo isku shuban deegaanka degmooyinka isku shuban iyo ufayn waxaad sidoo kale maqli doontaan dhakhaatiir dhallinyaro ah oo xarun caafimaad ka hirgelisay boorama heesihii ayaa sidoo kale barnaamijka aan ka maqnayn ayagoy biraye waxaan guulhantiyey ootaan go'aan go'aan isla gaarnay goor isiyow kalgacal wuxuu galan helaa markay labo guduboor isu gaarno
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imanaya dalka boqortooyada britain ee ku saabsan ciyaaraha kubadda cagta ayaa sheegaya in kooxda manchester city ay ogolaatay in lacag badan oo aan caqligal ahayn ay ku soo iibsato ciyaaryahanka caalamiga ee kooxda barcelona ee leonel messi arintan ayaa ku soo aadaysa kadib markii uu messi shaaciyey inuu u wareegi doono koox cusub heshiiskan ayaa haddii uu suurto galo waxaa lagu wadaa inuu noqon doono heshiiskii ugu qaalisanaa ee ciyaaraha adduunka ee kubadda cagta ku saabsan iyada oo lagu wado in heshiiskan uu raaligeli doono dhammaan dhinacyada uu khuseeyo dalka tansaaniya ayaa lagu wadaa in bisha oktoobar ee soo socota ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimadu iyadoo mar kale ayuusa soo sharaxayo madaxweynaha haatan xilka haya john macafuli master magafuli ayaa la sheegaa intii uu xilka hayay inuu si weyn ula dagaalamay musuq maasuqa balse lagu dhaliilo habka ay xukuumaddiisu ula dhaqanta saxaafadda madaxa bannaan john magafuli ayaa dhowaan bilaabay mashruuc aada u ballaadhan oo koronto jaban oo dalkana wadagaadha laga dhalinayo kaasi oo lagu wado inuu dhammaystirmo sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka dadka ku nool meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn oo aan weligood koronto helin iyo dadka magaalooyinka ku nool oo qiimaha korontadu qaali yahay ayaa aada u soo dhoweeyey mashruucaasi oo ay ka dhur sugayaan in la dhammeeyo laba sannadood kadib sida ay xukuumaddu ballan qaaday mashruuca korontadan oo lagu wado in laga dhaliyo biyaha dhaamka ayaa laga helayaa sida la saadaalin karo koronto awood badan oo qiyaasteeda lagu sheegay laba kun iyo boqol megawatt wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dhallinyarada iyo shaqaalaha kale ee soo gura xabagta maydiga iyo beeyada ee deegaanada ufaweyn ee isku shuban ee gobolka bari ayaa sheegay in ay shaqola-aan darani soo food saartay kadib markii uu xanuunka coronavirus hakadgeliyey dhoofinta fooxa ee laga qaadi jiray deegaanada puntland wariyaha v o eda gobolka bari yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrimahaasi ka wareystay yaasiin maxamuud cabdi oo ka mid a ragga ka shaqeeya beeyada yaasiin maxamuud cabdi baa la yidhahda oo ku nool magaalada tuulada dawaclo isku shibanna hoos tagta waxaan ka shaqeeyaa xijiyaan ka shaqeeyaa xijiga xabagta la yidhaahdo baan ka shaqeeyaa raydigana ku magac dheer lagana guro buuraha casha ufayna ee axkunto ilaa iyo isku shuban deegaanka degmooyinka isku shuban iyo ufayn oo gobolka barya oo gobolka barya puntland halkaasaan ka shaqayn jiray insha allahu hadda laba sano laga joogo xijiga aan guri jiray lagama shaqeeyo waxaan ugu taxalluqaa xaasas iyo ciyaallo kulliba cunto iyo u baahan waxtar iyo jaamacadii waxbarasho waxa weye sidaas calaa adligeed xoolihii aan ka shaqayn jirna hantidaasay ahayd beerahaasay ahaayeen waa kaya iska taageen cudurkaasaa lagu kiciyo coronavirus bismillahi raxmaan hadda wixi aan soo guray waa iska yaalin qararkaasi iska yaalin wax la qabo kama duwan ciidda iyo isagoo isku mid xanuunka coronavirus qaab nooceeya uu saameyn idinku yeeshay xijigaa ka shaqayn jireen dhoofin jiray sacuudigaa loo dhigi jiray yamantaa loo dhigi jiray waxaa loo dhigi jiray imaaraadka kulliba waa iska taagay waxaana keena cudurkaas coronavirus maxaa dhaqaale ka heli jireen marka haddii aad dibadda u dhoofin jireen waxaanu ka heli jiray lacag dollara nalaka siin jiray calaa kiilo waxaa nalaka siin jiray labaatan shan iyo toban sideed iyo toban baa nalaka siin jiray isagoo noor nooc lacib sagiir lacib kabiir foox xabag waxaasaa loo isticmaali jiray labadaasna maxaa qabanayseen marka saameynta idinku yeesha xanuunka u bedelanay beeyaan u bedelanay beeyada waxaa loo dhigi jiray meesha la yidhaahdo koonfurtaasaa loo dhigi jiray qolaa waxay tiri waa qaadanaynaa haddii laba saddex sano shaqaynaysay waa istaagtay iyaduna hadda godadka iska taalla wax la qaato waan ma jiraan xoola aanu hadda leenahay geel iyo arina ma jiraan middii aad dhoofiseen ama xiji oo laydinku soo celiyay ma jiraa xanuunka waa jiraa waa jiraa waa badan buu jira waaba xayiran yahay dabadeed annaga badahaba kama kama baxoba waxna cudurkaas daraaddiis coronavirus wey baana lagu soo celiyey waxa la yidhi wax kala soconaya ma jiraan ilaa cudurka marxaddiisa la gaaro oo lasoo afjiro oo waddanka uu ka baxo wax kala soconaya ma jiraan waxa weeye waxa la dadkii baaba isu gudbooya cudurradaasaa dadka kala xiray oo kala xayiray marka waxa la yidhi qolo walba macnaha waxa weeye qaadan mayno wuxuu ma dhicine waxa weye cudurkaasaa kala xayiray hadduu idiin oolaado oo kadib markii la furo isu socodka xanuunkan waddanka ka baxo maana la iib geen karin waa la iib geyn karaa yamanta iyo sacuudiga iyo waa loo dhigi karaa imaaraadka iyo waa loo dhigi karaa laakiin waa allah markii cudurkaas soo afjarmo wey ilaa cudurkaas soo afjirmo hadda dadka baahi iyo macluul baa la sutaag shaqo kaloo aa qaban kardhaan ma jidha ma jidho ma hayno shaqo kaloo aanu hayno ma jidho sidee u gudhaan marka xijiga xageesa kasoo gudhaan bir baanu soo tuman jiray boosaanu tegi jiray tegi jiray birta garaaca migaaf iyo koley baan kasoo gadan jiray baan soo qaadan jiray birta daab baa la gelinayaa labada gar baa midna lagu garaacaya midna xabagta lagu soo jiray af buu leeyahay midna dhagaxa lagu garaacaya geedku bababuu ka baxaa koley baa loo gadaya koleygaasaa loo dhigaya xabagta lagu soo jaraya xabagtu waxay leeg tahay mid baa waxay tahay nus mitir mid baa waxay tahay labaatan mid baa waxay tahay toban mid baa waxay tahay inta tan leeg oo fardhaxaba leeg sidaa wey maxaa rajaynaysaan marka waxaanu rajaynaynaa macnaha waxa weeye cudurkaa ilaahay naga saaro baanu anagu rajaynaynaa ilahay idankiisa saasaanu rajaynaynaa hadda inay gacan qabato dowladda puntland inay gacan qabato iyo hay-adaha maxalliga ah saasaanu rajaynaynaa gacan qabasho nocee gacan qabasho gargaar inay noo fidiyaan maadaama hakad nagu dhacay oo dee wixii aanu ka shaqayn jirray istaageen intaasaa saasaan rajaynayna xilligaa xijiga gudhaan waa xilli ma xilligaanu guraa habeenkii waa ka soo hoyanaa subaxdii markii waagu beriyo baa waxa weeye xijiga lagu soofaa gabalkaa lagu dha goorta qoraxdu dhacdana waa laga soo dega sidaa wey may wiilkan midaanu ilma adeernahay baa dhalay aniguna se kuwa badan baaqaaga ugu dambeeya muxuu yahay waxa weeye baaqayga ugu dambeeya wuxuu yahay annagu waxaanu codsanaynaa haayadaha dhaqaalaha bixiya oo waddanka mara inay nagacan qabtaan haddaanu nahay reer dawacale waayo dhaqaale ma hayno waxaanu ku tiirsanayn xabagta iyo beeyada baanu ku tiirsanayn haddaanu nahay reer dawacale haddana maxaa ku dhacay haddana hakad baa galay cudurka kalor virus baa joojiyey sidaa wey walaal imise qof baa kaga shaqaysaan xijiga magaaladan oo keliya hadda waxa weeye wiil baa aniga ila shaqayn jiray wiilasha inta kaleeto waxbarasha ku jidha wiilka wuxuu yidhi war baalkiiba hadduu istaagay magaalada iska galay dhulkaygan aadayay wuu iga tegi been kuu sheegi maayo ninka carruurta ugu weynaa waa iska dhaqaaqay shaqa ma hayaa markiis isagi maya wax shaqaa u hayo camal la-aan buu la taagaya magaalada imise magaaladan oo dhalinyaro ah baa kaga shaqaysaan oo hadda shaqa la-aana ilaa iyo mar adeer horta dhalinyaradu waa la yaacyaacay laakiin hadda waxaa jooga ilaa laba boqol iyo konton baa jooga xaggee u yaaceen marka waxay u yaaceen dhulkaas iska aadan qayb baa waxay aaday miyi qayb baa waxay aaday yamanaan qayb baa anka aaday oo waxay ay yidhaahdeen xijiyada xaggaas yamanta iyo baanu aadayna oo iska tahriibiyey maxay tahay sababta loo takore marka xijiga inaad dhoofisaan waxaa loo takore wax kaloo joojiya ma jiraan dhaqaa waxaa istaagay cudurkaas coronavirus oo adduunweynaha saamaynta ku yeer soomaaliya anigoo ah kaasi wuxuu hayaa siin maxamuud cabdi oo u warramayay wariyaha v o wda boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
Ooh,
koox dhalinyaro ah oo dalka gudihiisa wax ku baratay ayaa magaalada boorama ka hirgeliyey isbitaal ay ugu talagaleen in ay ugu adeegaan guud ahaan bulshada wariyaha v o eda ee gobolka awdal haashim sheekh cumar good ayaa waraystay qaar ka mida dhakhaatiirtan da-da yar ee furay xaruntaasi magaciigu yahay dr cabdiraxmaan maxamed jaamac kuna magaala dr gigajir isbitaalkan cusub ee ladhahda asbitaal sababahan u furnay waxaa kamid ah degmadii boorama ee magaalada boorama oo aada u fidaysa ayaa waxaad arkaysaa inay degmadii makaay laftigeeda noqotay inay degmooyin kala sii noqotay bay aada u ballaaratay taas ayaa keentay baahida in loo baahdo ay weynaato ayna u baahato adeeg caafimaad inay hesho saa daraaddeed annagoo taa ka jawaabaynaa markaan isku geynay muruqayaga iyo maalkayga iyo maskaxdeedaba waxaan ku furnay si aan uga jawaabno baahida taalla inaannu ka aas-aasno xarun caafimaad oo isbitaal ku qalabaysan dhammaan qaybihii qalliinka hooyada iyo dhallaanka iyo dadka waaweyn baanu ka aas-aasno xaafadda xalane
doctor waxaad ka mid tihiin dhallinyaradii baratay qoonta caafimaadka kana baxday kuliyadda jaamacadda camuud yaa idinka caawiyey in aad furtaan cusbitaalkan aad sheegtay in qalabkii caafimaadka o dhan ay u dhan yihiin dadkana aad ugu adeegi doontaan aad baad u mahadsantahay waa su-aal aada u muhiima runtii inta ugu badan annaga ayaa isfangaraynay oo jeebkayaga ayaanu lacag aan ku furnay iyo maalka aynu ku furnay iskugu geynay laakiin haddana waxay u baahan tahay saad ka dhawaajisayba taageero kale kama maaranto waxaa jira dad fara badan oo maskax iyo meelmarinteedaba nagala qayb qaatay oo ugu horeysa wasaaradda horumarinta caafimaadka ee qaybteeda gobolka awdal ay ku xigaan isbitaaladii hore naga horeeyey oo iyaguna na caawiyey iyo shirkadaha soo dejiya qalabka caafimaadka oo iyaga laftigoogu gacan weyn ka qaatay sidaanu hawsha u dhammayn lahayn marka intaasay ku timid ayaan solon karaa doctor adeegyada caafimaad ee aad dadka u qaban doontaan maxaa ka mid a adeegyada caafimaadtan horey uga dhawaajiyey isbitaalku waa isbitaal dhammaan dabooli kara adeeg caafimaad ee ay u baahnaayeen qoys hadday noqoto hooyada iyo dhallaanka hadday noqoto dadka waaweyn hadday noqoto qaybaha qalliinka marka dhalmadii marka isbitaalku waa isbitaal dhammaan ka jawaabaya waxay bulshadu u baahnayd wuxuu ka fargaraynaya ama daboolaya dhammaan waxyaabihii qoys ay u baahnaayeen hadday hooyo bukooto aabbo hadday umulayso hooyadu hadday qalliin loo baahdo intaba uu ka fargaraynaya insha allah mid kaleoo ka mid a ee dhallinyarada iyaguna furay adeegan caafimaad ee cusbitaalka raxma kana mid a dhallinyarada dhakhaatiirta ee furtay ayaan isagana wax ka weydiiyey bal baahyaha ka jira xaafadda ay ka fureen cusbitaalkan sidii ay marka hore u sahmiyeenba bismillahi raxmaan raxiim anuu magacaygu yahay cabdiraxmaan barkhad goobe ka mida mulkiilayaasha dhakhtarka cusub ee aan ka furnay maanta layhahdo alraxma international hospital kolley waxaa nagu dhaliyey waxa weyaan baahiyaha caafimaad maadaama nahay aqoon-yahankii kasoo baxay jaamacadaha gobolka waxaan nagu dhaliyey inaan baahi tirno dadkayga maastabaalaysan ee u baahan caafimaadka gaar ahaan waxaan u qorshaynay xaafadihii ay ku habbooneyd dhakhtarku markaa in laga furo taasaanu ka furnay markaa taasaanu ku haweynahay insha allah inaan kor u qaadno kobcinta amase inuu caafimaadka inuu dhammaystiro taamu noqdo magaalada boorama kolleyna nagama maqno inaan tegno gobolada amase degmooyinka ay ka kooban tahay gobolka awdal ilaa somalilan aan kafin doonaa waxaad magaca markaad aragteen waxaa ku qoran alraxma international hospitals marka insha allah waynagu tala jirnaa inaan hosbitaallo kale sii furi karno geyga soomaalida aan ka furi karno insha allah waxaa nagu dhaliyin waxa weyaan baahiyaha caafimaad iyo annagoo u leh kartidii iyo maaragtay aqoontii inaanu baahi tirno waxaa jira dhallinyar fara badan oo kalkaaliyaal caafimaada dhakhaatiira goobtiinan caafimaad ee la furay intee shaqa abuura ayay u samayn kartaa dhallinyarada caafimaadka ka soo baxday aad iyo aad waabata nugu jirta in maaragtay aan ku fikirnay inaan dadkaygan anaguna wax u qaban dadkan wax u qabanayna waxaa ka mid a dadka shaqaalaha waxaa jira dad maaragtay aqoontii haya haddana u baahan in lacag gacan qabto marka dadkaasi in badan waanu way nagala shaqaysaa dhakhtarka imka way hawl gashay inta badanna insha allah inta kalena insha allah waan ku rarjoweyna inay ka qayb qaadato kobciinta amase inay kor u qaado teeda caafimaadka waan soo dhaweynaynaa qof alla qofkii maaragtay nagala qayb qaata arintan yeelnay marka insha allah waan ku tala jirnaa boqolkiiba waxaan isleeyahay boqolkiiba shan iyo labaatan iminka waan kafan karnaa hadhowna insha allah waan ku tala jirnaa xarumihii hore caafimaadka cusbitaalada gaarka loo leeyahay ee ka jiray magaaladan boorama maxaa xaruntiinan caafimaad ay kaga duwanaan doontaa lasleeda doctor kaga jir okay waa su-aal aad u fiican haashim markaad aragto waxyaabaha aan isleenahay uu kaga duwanaan kara waxaa ka mid ah xagga qalabka oo isbitaalku qalabayntiisu waa isbitaal ay u dhamaystiran yihiin xagga shaybaarka markaad eegto waxaanu keenay mashiine casriya oo halkii qofkuu ka sugayey muddo laba saacadood saddex saacadood in degdeg uu ku helo jawaabta oo minutes uu ka helayo ama waxay ahaydeen hadday ugu badato qofkii ten minutes fifteen minutes uu joogayo kuwa ugu dhaadheer weliba shaybaadhada waxaa kaluu kaga duwan yahay qalabka la isticmaalayo qalleenka oo ah qalab aad iyo aad u tayadooda u sarrayso waxaa kaloo isbitaalku leeyahay takhasusaad waxa weeyaan dad ku takhasusay waxaan ay qabanayaan waa takhasusaad weeye ma aha dad intay jaamacad ka soo baxeenun bilaabaya lakin waa dad training soo galay oo jaamacaddii kabacdi sameeyey haddana specialisti oo ay ku jiraan hooyadii dhallaankii caruurtii oo specialisti intii baan u hayno kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyaro soo baratay aqoonta caafimaadka oo xarun adeeg caafimaad oo cusbitaala ka furtay gudaha magaalada boorama oo aan ku wareysananay barnaamijkeenan dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o e haashim sheekh cumar good v o e boorama
haatanaha kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
aan ku bilowna kooxda baris san german ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka faransiiska ayaa ku dhawaaqday in saddex ka mida ciyaartooydeeda oo laga baaray xanuunka covid sagaal iyo toban laga helay warcad oo ka soo baxay kooxda baris ayaa lagu sheegay in saddexda ciyaartooy ee xanuunka laga helay meel gaarah lagu hayo islamarkaana dhammaan kooxda oo dhan baaritaan lagu samayn doono kooxda b s g ma aysan sheegin magacyada saddexda ciyaartooy ee laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban ciyaartooy kale oo ka tirsan kooxaha maakse iyo santitian ayaa iyagana laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban kuwaas oo kulankii ay ciyaari lahaayeen la joojiyey xiriirka kubadda cagta ee faransiiska ayaa soo rogay in koox walba ay baaritaan ku samayso ciyaartooydeeda maalmo ka hor xilliga la ciyaarayo kulamada horyaalka faransiiska dhinaca iyo dalka ingiriiskana kooxda arsenaal ee kubadda cagta ayaa bartilmaameedkeeda koowaad ka dhigatay ciyaaryahan hosam awar oo weerarka uga ciyaara kooxda olombic leon ee dalka faransiiska kooxda uu xiddigan u ciyaaro ee olombic leon ayaa sheegatay in ciyaaryahanka uu kaga bixi karo oo keliya milyan kooxda arsenaal ayaana ku qasbanaan doonta inay bixiyaan qiimaha ay kooxda leon doonayso haddii ay si dhaba u doonayaan adeega ciyaaryahan hosam awar xiddiga jirka ah oo wakhti wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa olombic leon ayaa kooxda arsenaal waxa ay u doonaysaa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan beere ubamayeeg oo ay ka cabsi qabaan in xil ciyaareedkan uu ka tago ubamayeeg ayaa in dhowaalaba lala xiriirinayay kooxda barcelona ee kubadda cagta oo iyadana doonaysa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan louis suarez oo wararku ay sheegayaan inuu heshiis la gaaray kooxda yuventus islamarkaana uu kooxda barcelona boorsooyinkiisa ka laalaabtay kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxaa loo sheegay inay miiska soo saaraan soddon milyan oo pound haddii ay doonayaan goolhayaha kooxda rinis ee ka dhisan dalka faransiiska tababare frank lambard oo aan ku qanacsanayn adeega goolhaynimo ee arisa balaga ayaa in dhowaalaba wuxuu dadaal ugu jiray sidii uu u heli lahaa goolhaye uu ku kalsoon yahay taasoo keentay in ciyaaryahan eduardo mende oo goolka u qabta kooxda rines uu ka dhigto bartilmaameedkiisa koowaad lambard ayaa ku guuldaraystay inuu helo saxiixa golhayaha da'da yar ee kooxda manchester united dean henderson kaas oo kooxdiisa heshiis wakhti dheer u saxiixay kooxda chelsea ayaa goolhayaha kooxda rinis ku doonaysa milyan oo pound taas oo kooxda rinis ay ku gacan seertay islamarkaana ay sheegeen haddii ay doonayaan in ciyaaryahan edward mende oo u dhashay dalka senegal in marka hore ay bixiyaan milyan oo pound kooxda liverpool ee kubadda cagtana waxay si aada u doonaysaa ciyaaryahan marcelo berezovich kaas oo qadka dhex uga ciyaara kooxda inter milan ee kubadda cagta liverpool ayaa doonisteeda ciyaaryahan brezovich lagu macneeyey iyagoo doonaya beddelka gorgino wajnaladom oo wararku ay sheegayaan inuu heshiis shakhsi ah la gaaray kooxda barcelona inkastoo kooxda liverpool ay beenisay brezovich ayaa ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan kooxda inter milan ee qadka dhexe lamana oga sida ay kooxdiisa ku fasixi karto wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatan dhegeystayaal aan ku nasanno heeskan ay noogu luqeynaysaa fanaanada faadimo qaasim
dhegeystayaal guud ahaan idaacadday duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socotiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ha ha